magaalada guraceel ee gobolka galguduud waxaa ka dhacday arrin naxdin leh kadib markii gabar ay tuuray ku dishay walaasheeda dhacdadan oo habeenkii xalay ka dhacday guraceel ayaa argagax ku beertay dadka magaalada waxaana ilaa iyo hadda la ogeyn waxay salka ku hayso gabadha dishay walaasheed ayaa markii ay falkaani ku kacday kadib waxa ay tagtay saldhigga booliiska ee magaalada iyada oo qiratay falka ay geysatay taliyaha booliiska guraceel ee warbaahinta la hadlay ayaa ka hadlay sida ay wax u dhaceen annagoo shaqada boliiska ku jirnaa waxaa noo imaaday gabar ordaysa gabadha waxaan ku aragnay dhiigan korkeeda ku aragnay saldhigay noogu imaatay xaggee ka imaatay baan ku nidhi muddo kabacdi naga qarqaraysa waxay noo sheegtay inay gabar toorey ku dhufatay ayna noo sheegtay inay u malaynaysa gabadha inay meesha ku ruux baxday marka kadibna saasaan meesha ku aadnay waxaana ugu tagnay gabadhii ay noo sheegtay inay tooreyda ku dhufatay oo meydaan xaafadii ugu tagnay dhimashadeedii waa soo xaqiijinay isbitaal shifay taallaa